faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan oo reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaatan warka duur qodobada duurkan warka aan kugu hayna waxaa ugu duuroon madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo maanta booday xerya ay ku jireen ciidamo ay maamulka jubbaland u diyaarisay la dagaalanka dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya oo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ku caadinaysa soo xulista xildhibaana u daacda dowladda federaalk soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo xukun xabsi daa'ina ku xukuntay nin loo haysta ka madaashaha dagaalamayaasha al-shabaab duqeymaha dowladda kenya ka fulinsa gobolka guday maamulka jubbaland oo hoos u dhigay awooddii dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolkaasi maamulka jubbaland oo sheegay inay ka foojogan yihiin duulaan uga imaada dhanka dowladda federaalk soomaaliya madaxna ku-xigeenka galmudug oo sheegay in axmed ducaale geellixaaf ay ku qanciyeen ka qaybgalka xafladda ducaale masaarka oo dhowaan ka dhici doonta magaalada dhuusamreeb ciidamada milatariga soomaaliya oo dhaqay ciidan ka wada deegaano iyo degmooyin ka mida gobolka shabeellaha hoose maamulka koonfur galbeed baarlamaanka soomaaliya oo guddi uu saaray qodobo ka mida sharciga doorashooyinka ee dhowaan uu seexay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookoran warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaargarow warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada dhegeystanayo waa duur axada taariikhda ku asiisan tahay kowda bisha saddexaad ee maarso sanada labaatan labaatan warsoraha duurkan waa haashim cumar xasan anagoo xasan ayaa idiin warrami doonay kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha galmudug madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaa maanta boqosho oo ku tegay xeryo ay ku jiraan ciidamo maamulka jubbaland ay u diyaariyeen la dagaalanka dowladda federaalk soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdimajiid cabaas aadan fantaasi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo weli ku sugan magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta booqday xerada ciidamada ay ku leeyihiin magaaladaasi axmed madoobe oo halkaasi kula hadlay boqolaal ciidan oo ku sugan xeradaasi ayaa ku booriyey dardargelinta howlgallada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab isagoona ku bogaadiyey in ay u diyaargaroobaan howlgallada lagu xoraynayo gobolka jubbada dhexe oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada jubbaland ee ku sugan halkaasi ayaa madaxweynaha warbixin guud ka siiyey xaaladda ciidan iyagoona madaxweynaha u sheegay in ay diyaar u yihiin howlgallada uu ku baaqay madaxweyne axmed maxamed islaam madoobe magaalada dhobley ayuu sheegay madaxweynaha in laga doonayo inay noqoto xudunta howlgallada lagu xoraynayo deegaanada ay al-shabaab ka maamulaan jubbooyinka sidoo kale madaxweynaha ayaa booqday cisbitaalka guud ee magaalada dhobley isagoona warbixinno la xiriirta xaaladda uu ku shaqeeyo cisbitaalka dhobley ka dhegaystay maamulka cisbitaalkaasi magaalada dhobley ayaa laga dareemayaa maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada jubbaland ee halkaasi ku sugan sida ay inoo xaqiijiyeen ilo deegaanka ahi dhanka kale ciidamada jubbaland ee ku sugan mandheera ayaa maanta wada dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayaan inay gudaha u galaan degmada beled xaawo ee gobolka gado halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo dhowaan ay halkaasi geysay dowladda soomaaliya ciidamadan oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa xero lagu magacaabo ebi oo ku taalla magaalada mandheera ayaa u ruqaansaday degmada beled xaawo ee gobolka gado dadka deegaankaasi ayaa maanta ka baqdi qaba inuu halkaasi ka qarxo dagaal ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada beledxaawo ee gobolka gedo ayaa dhankooda gudaha magaalada beledxaawo waxa ay maanta wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya ayaa xilligan ku loolamaya awoodda gobolka gedo xilli uu cirka isku sii shareeray khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland
mahasana saaxiib dowladda federaalk soomaaliya ayaa odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed waxay ku caadinaysaa soo xulista xildhibaanaa u daacada dowladda federaalk soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdiqayr cabdiraxiin aadan deegaanada maamulka koonfur galbeed oo ka kooban gobolada shabeellada hoose baa iyo bakool waxaa si xawli ah uga socda soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan xildhibaanada ayaa waxaa la rabaa in la iskugu geeyo magaalada baydhabo ee gobolka baay balse warar soo baxaya waxay sheegayaan inay jiraan gacan saddexaad oo meesha ku jirta marka laga reebo hogaanka dhaqanka iyo maamulka koonfur galbeed gacantaasoo la sheegay inay tahay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya odayaasha waxaa ka soo xulaya xildhibaanada waxaa ka mid ah malaaq cabdiraxmaan malaaqashiin oo afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaan waxaa weydiinay wararka sheegaya in faragelin ay ku hayso dowladda federaalk soomaaliya malaaq cabdiraxmaan waxa uu sheegay in faragelin hadda muuqato aysan jirin balse ay dareemayaan in arrimahooda si hoose loogu durayo isagoo sheegay in hadda meesha ay waxmarayaan hore uga sii dhaqaaqi doonaan arrimahaas waxba kama jiraan ilaa i hadda horta wax arrimaha gudaha ka socdo oo inaka idin soo gaareen ma jiraan koonfur galbeed keligeeda iyo odayaasheeda iyo mataqaanay maamulkeeda madaxweynaha oo odayaasha la shaqeynay ilaa wasaaradda arrimaha gudaha mataqaana inay imaanayso mataqaana seminaariya wax bixinayso waa lanoo sheegay laakiin wax faragelin ay ku leedahay ma jiro sababtoo eh qabiilka ayada ma maamusho oo xildhibaanada ka imaanayaan odayaal baa maamulo odayaashana heegan waxay u yihiin in mataqaana xildhibaano tayadooda ay wanaagsan tahay ay keenaan marka boos ay ka soo galayso mataqaana ma jirto wasaaradda arrimaha gudaha laakiin ay goobjoog ka noqoto waxaan diinayna ma aha annaka federaalkaas aan ka tirsanahay mataqaana qayliya qalalaasan hadda waxba tari mayso meelihii mataqaana hadda mataqaana dhibaatada laga abuuray hadda waad maqlaysayna mataqaana ilaa galmudug iyo meel walba hadda mataqaana jubbaland laftarkeedu mataqaanay qaabkeedu ma fiicna adigu dadka maslaxadiisa keliya in laga eego ayaa wanaagsan moogi dan gaar ahaaneed ininba geedka u fariisto hal ma aha annaka marka mataqaanay xaggee wadada ku toosan tahay xaggee mataqaanay nabadgelyo laga helaa xaggee mataqaanay dadku mataqaanay basbasi barwaado ay ku gaarayaan ilaahay baa oge intaasun baan ilaahay weydiisanaynaa laakiin barnaamij siyaasadeed oo gooni ee dad wato oo midna geed garaskaa fadhiisana midna quraaca tagaaya annaka ma hayno dalna noogama jirtaba mataqaanay hadda markii lalahaa maaragtay sida koonfur galbeed oo kale sida koonfur galbeed annaka mar walba maslaxada unbaan ka eegaynaa moogi ma aha mataqaanay mataqaanay galmudugkaasa na dheeraysan sida koonfur galbeedaana lala rabaa waxa ka dhacay waad arkaysa wax walba maslaxadda ayaa laga fiiriyaa annaka waxa dhibaato ee hadda mataqaanay dowladda federaalka hadda waktigaan aan ka qabno aan ku qabnano ma jirto odayaashana mataqaanay waagii dowladdii hasi sheegda soo dhisay sacaddan hal guri bay ku nool yihiin awoodda ugu sarrayso koonfur galbeedna afartan iyo shanta oday baa iska le saxiixiyaashe si kastaba ha haatee maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in hoggaanka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ay soo gebagabeeyaan soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed inkastoo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdilcasiis maxamed xasan laftagareel uu cadaadis xoogan saaraya hoggaanka dhaqanka si ay u soo xulaan xildhibaano isaga hoos yimaada maadaama uu ka cabsi qabo mar haddii xildhibaano kale meesha ay yimaadaan in mooshin iyo wax lacayn ay ka keenaan
waa maasanta saaxiib maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukun xabsidaani waxay ku xukuntay nin loo haystay kamadaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta axada waxa ay xukun ku dhideen nin lagu eedeeyey inay ka tirsan yahaan dagaalamayaasha al-shabaab laguna qabtay isagoo dagaalamaya cabdiraxmaan cumar cabdi dawaale oo magaciisa afgarashada u yahay xamsa ayaa loo haystaa kamidaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan oo ka mid ahaa xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee weerara farsamada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay leeyihiin lix iyo labaatanka bishii desembar sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa lagu soo qaabtay deegaanka beledul aamiin isagoo dhaawaca waxaana ciidamada xoogga dalka ku wareejiyeen ciidamada amniga iyagoo la tacaalay dhaawaca soo gaaray weerar jidgal ah oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab in cumar cabdi cawaale ayaa waayey mid ka mida lagu hees oo ka fursan waayeen howlwadeennada caafimaadka in la jiro sida lagu sheegay war-saxaafeed ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya caafimaad kadib markale ayaa loo gacan geliyay hay-adaha baalista waxaana baaritaan dheer kadib ku wareejiyay xaafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya horaantii bishii nofembar sanadkii tegay labada kun iyo sagaaliyo tobanka xaafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa isku hoolay baalista kiiskana markii hore soo galay hay-adaha amniga waxaana saddexdii bishii february sanadkan dalbadeen in la muddeeyo dhegeysiga dacwadda ka dhanka cabdiraxmaan cumar cabdi oo la yaqaana dawaale maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa go'aamisay in toddobiyo tobanka bishii february ee lasoo dhaafay la golgoday dhegeysiga dacwadda ka dhanka cabdiraxmaan cumar cabdi dawaale xafiiska xirlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo isagoo iska leh fursadda hore ee habraaca dacwadda ayaa garsoyaasha u sheegay in eedaysanaha la qabtay isagoo dagaal ku jira waxaana intaas ay ku direen inuu ka qayb galay weeraro kale oo kala dhacay bariire buulamareer baraawe goolweyn laga soo bilaabo xilligii dagaalamayaasha al-shabaab ku biiray degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose sanadkii labada kun iyo tobankii qarnada cabdiraxmaan cumar cabdi dawaale ayaa maxkamadda ka hor sheegay in eedaysanaha uu aad u yaraa xilligu al-shabaab ku biirayay sidaas daraadeedna ayuu garsoorayaasha weydiistay in loo fiiriyo qodobada damiga fududeeya garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyn go-aan ku gaaray cabdiraxmaan cumar cabdulla dawaal lagu xukumo xabsi daan sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay gaashaanle sare xasan caalan shuute gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xukunsana ayaa haysta fursad kale uu ku dalban karo racfaan muddo ku saban soddon sano hadduusugu qancin xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya duqaymaha dowladda kenya ee ka fulinaysa gobolka gudaha maamulka jubbaland waxay hoos u dhageen awooddii dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolkaasi sida warkan uu ku faahfaahinaya maxamed xasan yare xilli ay sii kordhayaan duqaymaha ka dhanka al-shabaab ee ka dhacaya koonfurta soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in duqaymahaasi ay hoos u dhigeen awooddii al-shabaab ay ku lahaayeen koonfurta soomaaliya sarkaal sare oo ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu magacaabo cabdiqani nuux maxamed ayaa sheegay in duqaymaha inta badan lala eegto saldhigyada ay ku sugan yihiin al-shabaab iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ku sugan koonfurta soomaaliya waxa uu sidoo kale sarkaalkan sheegay in loo baahan yahay in la helo ciidan efenteri ah oo qabta deegaanada duqaymaha lala beegsado ee ay ku sugan yihiin dagaalyahanada al-shabaab walaahi mudaba haddii ay hortaa waxaa seeran lahayd ciidan dhulka ka taageeraya inay duqeyntaas ay heli lahayd laakiinse duqeynta laftigeeda kolley aada iyo aad bay dhabalka wax badan bay yeelaysaa gobolaayo tahay goobo saldhigyaa dad muhiima intaba waa laga yeelaya ma garan ha ha wax weyn bay udhameeyaan wax weyn bay udhameeyaan waayo tahay dee dad wax wax fara badan oo muhiim iyo saldhigyihii muhiima baa la duqeynayaa meel cidnaa laga duqeynayo ma garan marka goobo fara badan oo muhiim u ahaa baa la duqeynaya oo dhulka wax ka aabuleyeen ama ciidan ka aabuleyeen ama raaxin ka aabuleyeen unbaa la duqeynayaa dad muhiimana waa un laga laynaya ma garan maya kuwaas waxba kuma dhigi karaan oo waayo ay tahay dee meeshay joogeenba kama dhaqaaqin wax seelana ma sameynayaan laakiinse duqeymaha haddii ay dhaca socon lahaayeen oo howlgalka la socon lahaayeen howlgalka ay garab geli lahaayeen wax weyn bay gaarsin lahaayeen oo meeshii duqeynta ku dhacdo iyaga waa laga qaban lahaa oo dee ciidamada geli lahaa sooma inta badan duqeymaha ka dhacaya gobolada dalkeena gaar ahaan koonfurta soomaaliya ayaa waxaa khasaare kala duwan oo kasoo gaaraa dadka shacabka iyo sidoo kale xoolaha waxaana duqeymaha inta badan sheegta dowladda maraykanka oo saaxiib dhowlaha dowladda federaalk soomaaliya duqeymaha ayaana waxaa weli aysan hoos u dhigin awooddii al-shabaab marka la eego dagaalada al-shabaab ay kula jirto dowladda federaalk soomaaliya waxaana dagaalkii ugu dambeeyey ee al-shabaab ay ku qaaday deegaanka ceelsalyin ee ay ku qabsatay hub iyo sidoo kale gaadiid dagaal
mahasina saaxiib maamulka jubbaland ayaa sheegay inay ka foojogan yihiin duulaan uga yimaada dhanka dowladda federaalk soomaaliya sida warkan oo ku faahfaahinaya maxamed cabdulaahi shaacir maamulka jubbaland ayaa sheegay inay feejignaan dheeraad ah kaga jiraan weeraro kaga imaada dowladda dhexe ee soomaaliya saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in dhammaan ciidanka jubbaland la geliyey heegan waxaana ay sheegeen saraakiisha ciidanku in ay dhici karto weeraro kaga imaada dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo madaxweynaha jubbaland oo uu bixiyey amarkaasi sida ay noo sheegeen saraakiisha ciidanka jubbaland siciid axmed oo ah taliyihii hore waa taliya ku-xigeenkii hore ee ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay ka hortegi doonaan dagaal ay ku soo qaado dowladda dhexe ee soomaaliya waxa uu sheegay in deegaano ka tirsan gobolka gado ay joogaan ciidamo fara badan oo dhanka dowladda ka socda degmada baled xaawo ee gobolka gado ayuu sheegayaa inay joogaan ciidan fara badan oo ay dowladdu geysay halkaasi si ay ula dagaalamaan maamulka jubbaland isagoo intaa ku daray inay mar weliba ay digto- ay digtooni kaga jiraan weeraro kaga yimaada dowladda dhexe ee soomaaliya walaal aad baad umahadsan tahay ciidamada jubbaland saawku way diyaar garoobeen gaar ahaan kuwa kusugan farmaha hore ee dagaalka beleda xaawo gaadiinayna saacadaha soo socdana waxaa waaye weerar walba iyo dhaarusar walba uga imaadeen dhinaca federaalka waxay diyaar u yihiin inay ka difaacaan waxaan rabaa inaan caddeeyo dadku waxay iska dhex marayeen dowladda dhifamareeda dadka saartay wax noocaa leg waxaan rabaa inaan sheego jubbaland hubkeeda waa u dhan yahay sidii ahlusunna kale inta dowladda leesiis hubna lagama qaadan waa dowlad dhamaystiran oo hubkeedii iyo ciidamadeedii iyo qalabkeedii u dhamaystiran yihiin marka de inaan lagu sirmin inaan lagu sirmin baan maarata waxa weeyaan u sheegaya waa mar walbana waxay diyaar u tahay inay difaacdo xiriirka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa sii xumaanayay tan iyo markii axmed madoobe dib lagu doortay ee madaxweynaha jubbaland waxaana dowladdu ay ciidan fara badan ku daabushay jubbaland sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in dowladdu ay diiradda saarto markaani sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd meeshan ay kaga saari lahayd maamulka jubbaland maadaama ay dowladdu dhowaan meesha ka saartay culimadiinka ahlusunna waljamaaca kuwaas oo inta badan gacanta ku hayay deegaano ka tirsan gobolka galguduud iyo maamulka galmuduga waxaana laga cabsi qabaa inay markaana dowladdu usoo jeesato dhanka jubbaland
madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee dhanka dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in axmed ducaale geelixaaf ay ku qanciyeen ka qaybgalka xafladda caleemasaarka ee dhowaan ka dhici doonta dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali dahar ciid ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa uu sheegay in heshiis ay la galeen madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geelixaaf oo isaga koo xildhibaan oo isku doortay ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daar ciid uu carab uu ku dhiftay in xaaf uu sheeganayo inuu weli yahay madaxweynaha galmudug islamarkaasna ay ku qanciyeen waxyaaba uu ka timanaya galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa ka gaabsay inuu faahfaahin eeri uu ka bixiyo qodobada ay ku heshiiyeen isaga iyo axmed ducaale geelixaaf wuxuuna tilmaamay si wajira dhowaan loo shaaci doono qodobada laga wada hadlay wadahadalkan ayuu sidoo kale waxuu xusay in qayb uu ka yahay ballanqaadkii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wadahadalkan ayuu sidoo kale waxuu xusay cali daahir ciid ballanqaadkii madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ahaa inuu dhammaynay dhammaan tabashooyinka laga qabo maamulkiisa waa qayb ka mida wadahadalka ballanqaadkii madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa naga go-an in aynu u fadhiisan cid walba oo tabasho qaabta si aan u duubno galmudug loo dhan yahay oo khilaaf ka hor gudboonaayeen ayuu yidhi madaxne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ugu dambeyn dib wuxuusta ku xariiqay inay isku afkarteen xaafa hogaankii lasuuna ay ka qayb galeen calafada xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo labadii bishii lasoo dhaafay ee january lagu doortay doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee galmudug harmaan ayaa ku soo aadaya iyadoo hogaanka sare ee lasuna ay isku dhiibeen dowladda federaalk soomaaliya ayna ka tanaasuleen mowqafkoodii ku aadanaa siyaasadda galmudug islamarkaasna lasoo afjaray dagaal in ka badan afar iyo labaatan saac dowladda federaalk soomaaliya ee suna uga socday xaruntii inji guudaan xaafada ka kooban tahay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud galmudug ayaa u muuqateen haatan ay gashay jawi cusub oo ay ku gudbayso khilaafaadka la degay maamulka galmudug waxaan talabadana ka dhalatay markii dowladda federaalk soomaaliya ciidamada fara badan ay geysay magaalooyin ka tirsan gobolka galguduud halkaasoo dagaal xoogan ay kula galeen alsuna soona afjiray shan iyo toban sano oo maamulkooda iyo siyaasaddu ay ka talinsay deegaanada galmudug ciidamada militariga soomaaliya waxaa dhaqayo ciidan ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin hoos yimaada gobolka shabeelle hoose iyo maamulka koonfur galbeed warkaan ha faahfaahiyo maxamed xasan bikole ciidamada militariga soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaa deegaana hoos yimaada degmada marke ee gobolka shabeellaha hoose ciidamadan ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyadan ay ugu talagaleen sugidda amniga degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi gaar ahaana degmada marke iyo deegaanada hoos yimaada ciidamadan oo lagu magacaabo afariyo tobanka oktoobar ayaa maalmihii u dambeeyey dhaqdhaqaaqyadan waday iyagoo maanta gaaray deegaana ay ka mid yihiin jilimarka oo hoos yimaada iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada marke ee gobolka shabeellaha hoose ciidamadan ayaa sheegay in ay sugayaan amniga deegaanada islamarkaana ay baaritaan ka samaynayaan deegaanada iyo weliba wadooyinka mara gobolka shabeellaha hoose ciidamadan ayaa sheegay in inta howlgallada ay ku jireen ay baaritaan ka sameeyeen deegaano aad u fara badan oo dhaca gobolkan sidoo kalena ay aad u indheendheenayeen wadooyinka oo la sheegay in xarakada al-shabaab ay amiinooyin geliyaan islamarkaana la beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ciidamadan ayaa sheegay inaysan ka hor imaan inta ay ku jireen howlgalladan wax is-hor istaaga oo dhanka xarakada al-shabaab iyagoo sheegay in ay si nabdoon dhaqdhaqaaqyadan iyo weliba ku samaynayeen kormeerada ay ku samaynayaan deegaanada hoos yimaada degmada marka ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga ayaa maalmihii u dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka shabeellaha hoose iyo weliba gobolka dariska ay yihiin shabeellaha dhexe
baarlamaanka soomaaliya ayaa guddi u saaray qodobo ka mid a sharciga doorashooyinka qaranka ee dhowaan uu saxiixay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxay magacaabeen guddiga diyaarinta xeerarka dhammaystiraya sharciga doorashooyinka qaranka guddiga la magacaabay oo ka koobnaa lix iyo toban xubnood guddiga la magacaabay oo ka koobnaa toddobiyo toban xubnood ayaa laga soo kala xulay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ka shaqayn doonaan qodobo soo socda xeerka daagaminta kureysta xeerka xaqiijinta qoondada haweenka xeerka doorashada xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan xeerka xuquuqda matalaada gobolka brandir guddigan maanta la magacaabay ayaa sidoo kale waxaa laga sugayaa inay wada shaqayn ka yeeshaan guddiga madaxa baran ee doorashooyinka qaranka sidoo kale la tashi aan la sameyn cid kastoo laga maarmi waayo tayeenta xeerarka dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada danayaasha siyaasadda iyo bulshada rayidka war-saafee kasoo baxay labada guddoomiye baarlamaan ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa u qoran sida tan qodobka toban iyo labaad farqigiisa lixaad iyo qodobkiisa sideed iyo qodobka labaatan iyo saddexaad farqigiisa afraad ee sharciga doorashooyinka qaranka ee xeer federaal ee uu sixay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo faraya in xeerar gaar ah uu baarlamaanka federaal ee soomaaliya ka soo saaro arrima ku tilmaamo qodobadani markay arkayeen muhiimadda iyo saameynta uu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka iyo baahida loo qabo magacaabista guddiga wadajira oo baarlamaanka soomaaliya oo ka soo shaqeeya xeerka gaarka ah ee kor ku xusan ee la xidhiira dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal markii ay arkeen qodobka soddon iyo saddexaad farqiisa shanaad ee xeerhoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo qodobka lixdan koowaad ee xeerhoosaadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya markii ay garowsadeen in laga maarmaan ay tahay in sharciga doorashooyinka uu noqdo mid mug leh oo u shaqayn oo codbaxyaasha u fudan ee guulshada waajibaadka dastuurga marka ay la tashadeen guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxay guddoonsadeen qodobada soo socda kow magacaabista guddiga waxay magacaabeen waxay magacaabeen mudanayaasha hoos ku qoran magacyadooda waxay magacaabeen mudanayaasha hoos ku qoran guddiga diyaarinta xeerarka dhammaystiran ee sharciga doorashooyinka qaranka iyagoo fulinaya howlaha ku xusan qodobka labaad ee dastuurka labada aqal ee xeerhoosaadka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya warkii duurood kala socotaa redio cala duurnimada intaas wuu koogayaa warsaaraha duurkan waa haashim cumar xasan anigoo xasan ayaa halkan ka timin cidda warka uu soga asagoo maqal iyo qoraal sawirada waxaa dib ugu heli karaan beejka internet aan ku leeyahay www radio cala com intaan warkana warka xidib u kulma doono duur wanaagsan